habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo sabtiya bisha maarso waa lix iyo labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii labaiyo labaatanka mitriban iyo boggayga v o a somaali dot com idaacadda fiidnimona waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdi iyo haaruun macruuf
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay qabteen maxaabiis kale oo cusub oo ka tirsan ururka al-shabaab maanta waxaa howlgallo baacsiya ay ka socdeen deegaanada galhagoog dinooda afbarwaaqo iyo tawfiiq halkaasoo ay ku jireen ciidamo ku go'doonsan oo al-shabaab ah oo ka yimiday dhinacaas iyo puntland oo ciidamada soo mijeestayaasha galmudug ay ka war heleen inay halkaas ku soo wajahan yihiin
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka
waxaa loo asaasay addan waxaad waddankii hooyo laba sano ka hor waxaan go'annay dhibaatada ka jirto abaaraha biyola'aanta dadka ay u baaba'ayaan ilaa maantada la joogo sidaas darteed ayaan u asaasnay hay-addan in aan waddankiinnii hooyo wax u celinno dadkeena ugu qaban sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington
waxaan sidoo kale idiin haynaa mawduucyo kale goordhow baad kulligood maqli doontaan marka horese warkii caalamka
maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay inay weli jiraan isku horimaadyo u dhexeeya ciidankooda iyo maleeshiyada ururka al-shabaab ee dhowaan lagu soo jebiyey dagaaladii ka dhacay puntland wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan cusmaan ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada cadaado inay qabteen maxaabiis kale oo cusub wararka qaar oo aynu ka helayno magaalada gaalkacyana waxay sheegayaan in ilaa afar iyo toban cusub oo maxaabiisa ay soo qabteen maamulka galmudug wasiirka maxamuud aadan cusmaan oo ka hadlayay magaalada cadaado hadalladiisii waxaa ka mid ah maanta waxaa howlgallo baacsiya ay ka socdeen deegaanada galhagoog dinooda afbarwaaqo iyo tawfiiq halkaasoo ay ku jireen ciidamo ku go'doonsan oo al-shabaab ah oo ka yimiday dhinacaas iyo puntland oo ciidamada soo mijeestayaasha galmudug ay ka war heleen inay halkaas ku soo wajahan yihiin iyaguna markay ogaadeen gabaad ka dhigtay meelahaas dhowaanna waxaan rajaynaynaa in si deg deg ah looga sifeeyo oo loo soo afjaro howlaha ka socda meesha iyada ah sidoo kale waxaan aada u warka ugu helaynaa ciidamada meesha ku go-doonsan inay ku jiraan ajaanib fara badan oo horey ay isaga soo qadimeen intii soomaalida ahayd haddeertaana iyaga firdhadkoodii meeshaas ay ku dhuumaaleysanayaan sidoo kaleetood shalay maqribkii waxaa la qabtay dooni ay la socdaan afar qof oo uu qof yahay naaquude saddexda qof oo kaleetoodna ay yihiin al-shabaab waxay wateen raadiyo tureeyo ah ama telefoon tureeyo ah sida loo yaqaano ujeeddadii ay lahaayeen ayaguna ma sheegin cid kaleetoodna laguma arag laakiin gacanteenna ayay ku jiraan
dhinaca wararka caalamkana dacwad ogayaal dalka beljima ayaa aqoonsaday islamarkaasna amre in la soo xidho qof kale oo lagaga shakiyey weerarkii talaadadii ka dhacay gegida duyaaradaha iyo xarunta tareenada magaalada brussels xafiiska xeer ilaalinta ayaa warbixinu sabtidii maanta ay soo saaray ku sheegay inuu amray in la soo xidho nin magaciisa lagu sheegay faysal c kaalintii uu ku lahaa koox argagixiso dil lagu geystay fal argagixiso iyo iskuday kale oo dhinaca argagixisada la xiriira warbixintu mayna xaqiijin in faysal c uu yahay qofkii saddexaad ee lagu arkay keemarada gegida duyaaradaha kaasi oo la socday labadii nin ee gegida isku qarxiyey warbaahinta belgium warbaahinta belgium ayaa horay u warisay in lagu magacaabo faysal shivo lagaga shakiyey inuu ka duulay gegida dayuuradaha ee magaalada brussels
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isna sheegay inuu ra-iisul wasaaraha beljamka u ballan qaaday taageerada buuxda ee maraykanka sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa dadkii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay bruseles ee loo geystay dadaan dembigelin sida uu sheegay madaxweynaha madaxweynaha maraykanka oo jeedinaya khudbadiisii toddobaadla ahayd ayaa sheegay in beljamka uu saaxiib dhow iyo gaashaanbuurba leeyahay maraykanka waxaana uu sheegay in maraykanku mar walba garab istaago saaxiibadiisa gaar ahaan marka ay noqoto dagaalka lagula jiro dhinaca argagixisada koox ka socota hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i da ayaa durba joogta dalka beljamka iyagoo gacan ka geysanaya baaritaanka sida uu sheegay madaxweyne obama waxa uu sheegay in maraykanka iyo xulufadiisu ay ku guuleysan doonaan inay xididada u siibaan ururka isis wuxuuna sheegay inay ilaa haatanba khaarajiyeen xubno badan oo ka tirsan hogaanka kooxdaasi oo ku jiro hogaamihii ugu dambeeyey oo lagu dilay weerar ay maraykanku geysteen maalintii khamiistii waxa uu sheegay madaxweyne barack obama in toddobaadkan soo socda ay hogaamiyaasha caalamku isugu iman doonaan magaalada washington shir ku saabsan nucleerka shirkaas intii uu socdan ay uga faa'iidaysan doonaan inay mar kale hogaamiyaasha caalamku ay isku meel ka taagaan dadaalka wadajirka ee ka dhanka ah ururka isis
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in qofiisa soo miidaamiyey uu qarax ku dilay ilaa soddon qof halka ay dhaawacmeen in ka badan siddeetan kale mas-uuliyiinta ayaa intaasi raaciyey in qofkan isqarxiyey uu watay suun laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa isagoo bartilmaameysaday goob loogu talagalay ciyaaraha fudud oo ku taalla meel qiyaastii afartan kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ciraaq ee bakhdaad kooxda isis ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington maxkamadda sare ee milatariga ee soomaaliya ayaa diiday raacfaan xukun horoo dilahaa kaasi oo uu qaatay xasan xanafi xaaji oo horey maxkamadii ay ugu heshay dembi ah inuu kulug lahaa dilka wariyaal soomaaliya maxkamadda sare waxay ayiday xukunkii hore iyadoo xukunkii kusii haysay xanafi ilaa iyo hadda lama shaacin wakhtiga uu dilkaasi dhacayo warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay xasan xanafi xaaji oo ku eedaysnaa dilalkii loo geystay qaar ka mida wariyaashii magaalada muqdisho waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ayiday xukunkii ay horay ugu riday xasan xanafi maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida liibaan cali yarow maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay rafacaanka xasan xanafi xaaji cabdisalaam labaatan iyo siddeed jir ah markay aragtay aayadda boqol toddobaatan iyo siddeedaad suuratlma suuratalbaqara iyo aayadaha kale ah soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratalmaa'ida iyo qodobka laba boqol labaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida ee saddexdii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban kuna xukuntay xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogashaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida markay aragtay khilaalka eedaysanuhu ka horbixiyey garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ahaa in uu ururka al-shabaab ka mid yahay una qaabilsanaa dilalka qorshaysan ee wariyaasha islamarkaana isaga iyo laba nin oo kale ay dileen akis wariye marxuum sheekh nuur maxamed abkey markay aragtay markhaatiyaasha la horkeenay maxkamadda marag furkii ay bixiyeen sidaas darteeda maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxaa u caddaatay in xasan xanafi xaaji cabdisalaam uu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay waxayna xukunka ku raacday xukunkii maxkamad darajada koowaad ciidamada qalabka sida horay ugu xukuntay dembiile gacan ku-dhiig leh shabaab xasan xanafi xaaji cabdisalaam dil toogasho ah ahna qisaastii akis marxuum wariye sheekh nuur maxamed abkey wabilaahi towfiiq xasan xanafi xaaji ayaa ciidamada sirdoonka soomaaliya gacanta ku soo dhigeen dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii xilligaas oo laga soo qabtay dalka kenya waxaana in muddaa gacanta ku hayay nabad sugidda soomaaliya waana markii labaad ee uu xasan xanafi ka soo hor muuqdo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyadoo horay racfaan oo uga qaatay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida saddexdii bishan aynu ku jirno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wararka ka imanayey magaalada beledweyne maanta ayaa sheegay in saddex qof ay dhaawacmeen kadib markii iska horimaad uu dhex maray ciidamada amniga iyo dadweyne taageeraya mowqifka odayaasha dhaqanka ee beledweyne ay ka qaateen shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee ka socda magaalada jowhar magaalada beledweynena waxaa ku sugnaa maalmahan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isku dayay inuu odayaasha diidan shirkaasi uu ku qanciyo inay mowqifkooda bedelaan warbixintan beledweyne waxaa nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane saddex qof ayaa ku dhaawacantay kadib rasaas ay ciidamada dowladdu ku rideen dadhigaya banaanbax lagu taageerayo ugaasyada hiiraan banaanbaxa ayaa yimi kadib markii mid ka mid ah ugaasyada uu sheegay kulan ay la yeelan rabeen madaxweynaha in laga dalbay kulamo gaargaar ah oo qabaa'ilka lala yeesho ugaasiyaduna ay diideen islamarkaana sheegeen inay doonayaan in si guud meelaha gobolka hiiraan uu kulan madaxweynaha ula qaato dadka ku dhaawacmay banaanbaxa ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka beledweyne doctor cabdilxaliim cabdulaahi kalson ayaa xaaladooda warfidiyeenka uga warbixiyey mas-uuliyiinta dowladda ayaa markii dambe ugaasyada u ogolaaday inay si wadajir ah kulan ula qaataan kadib markii kulanka madaxweynaha iyo ugaasyada uu soo idlaaday ayaa waxaa meel fagaaro ah dad badani kula hadlay ugaas cali ugaas xasan waxaana uu sheegay in kulankii ay madaxweynaha la qaateen uu is-afgarawaa ku dhammaaday sida sharafta leh ood yacni mataqaanaa shucuurtiinna u muujinaysaan rabitaankiinan aad u muujinaysaan ogaasyadan aad u taageersan tihiin aad iyo aadaan idinka mahadcelinaynaa waxaan idin sheegaynaa annagoo idinka wakiil idinka ah dowladda waa la kulannay waxba qari mayno madaxweynaha waa la kulannay dowladda waa la kulannay madaxweynaha waa la kulannay wax alla waxaan ka codsannayna kama aanan helin ra-iisul wasaaraha horay ayaan ula kulannay madaxweynahana maantaan la kulannay waxaan rabnay oy reer hiiraan rabeen oo aad naga sugayseen idiinma wadna kama aanan helin
xiriir aan la samaynay xafiiska madaxweynaha nooma suuragelin inaan wax war ah oo ku saabsan kulanka madaxweynaha iyo ugaasyada aanu ka helno madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kusoo qulqulayeen magaalada baladweyne si ugaasyada iyo waxgaradka ay ugu qanciyaan in dib loo sii ambaqaado shirka maamulka loogu sameynayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo gogoshiisu ay dowladdu dhigtay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal haatanna muqdisho kulan ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiin ka tirsan howlgallada nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya iyo mas-uuliyiinta labada gobol ee dowladda ayaa lagaga hadlay sinaanta jinsiga iyo horumarinta nabadda kulanka waxaa ka qayb galay ururada bulshada iyo ardayda muqdisho qaarkood warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya waryaheenna xasan kaafi qoyste kulan looga hadlayay horumarinta nabadda iyo sinaanta jinsiga ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan oo uu soo qabanqaabiyey xafiiska amisom ee soomaaliya ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday labada gole ee dowladda iyo qaar ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana ugu horeyn madasha ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka muumino sheekh cumar oo ardayda si gaara ugu guubaabisay inay ka qayb qaataan horumarka nabadda iyo siyaasadda dalka aniga maanta waxaan idinku guwaabinayaa inaad ka qayb qaadataan siyaasadda maanta ka taagan dalka soomaaliya inaad ka qayb qaadataan nabadgelyada dalka inaad ka qayb qaadataan walaalihiin gabdhaha soomaaliyeed inaad u turtaan aad u dhowrtaan aad ku tixgelisaan mudnaanta ay leeyihiin sababtoo ah hooyo waa idin dhashay way idin dhexi doontaa way idin dhalatay inaad ku tixgelisaan waxa ay leedahay waxaan kaloo ardayda ku guubaabinayaa inay iska ilaaliyaan ardada la marhabaabinaayo ama dhallinyarada la marhabaabinaayo wadada qaldan lagu toosinaayo waxaan idin leeyahay idinku guubaabinayaa ama idinkugu dhiirigelinayaa inaad iska ilaalitaan ka foojignaatan sidoo kale xildhibaanad caashe koos maxamuud oo ka mid ah xubnihii baarlamanka ee kulanka ka qayb qaatay ayaa sheegtay in ardayda ay qayb libaax ka qaadan karaan sinaanta jinsiga iyo dadaalka loogu jiro sare u qaadista nabadda waxaad ka qaadan kartaan doorka ugu muhiimsan haddaad tihiin ardayda jaamacadaha waxayna leeyahay hooyo anu hooyadiin baan ahay waan nigala qayb galaynaa waan nigala shaqaynaa laakiin firfircoonidiinna muujiya iyo dadnimadiinna amnigana ka shaqeeya amnigu waa danteena nabaddu waa furaha nolosha anu hooyo soomaaliyeed oo hooyadiinaan ahay beledkaan la yidhaha muqdishona weligay kamaan bixin ilmahaygu jaamacadahay kaga soo baxeen way ka shaqeeyaan oo weli wayay joogaan waxa aan ku joognaana waa soomaalinimo horta kow aabbaha in madaxay naga haystaan waa qabiila qabiilka baabiiya waxaan guul ku gaadhaynaana waa soomaalinimo wadaninimo iyo qarannimo u hiiliya garab istaaga inta wada nabadda qarannimada iyo soomaalinimada wax yar haddaan ka idhaahdo sinaanta jinsiga horta innaga ilaahay boqorka ahaaba ina siiyey haddaan nahay haweenka soomaaliyeed ama haweenka muslimiinta ah rabbiga xaaliquraxmaankaabaa wuxuu ina siiyey qiimaha ugu badan ee qof aadamaa la siiyo ayuu ilaahay ina siiyey ayadoo ummadda muslimiinta gabdhaha markay dhalato god lagu rido ayuu rabbi quluubta cumar wuxuu ku riday gabadhiisa godka uu ku ridayo ee aabbaa baabale inuu cumar u naxo ilaahay baa markaa suuratulnisa inoo soo dejiyey raggu ma laha suuratulrijaal horta xagga ilaahay qiimahaas innaga aysiisna mooyaane qiimaha iyo karaamada rabbigu ina siiyey karaama layna siin karo oo aadam ina siin karo ay ma jirto tan kale waan u simannahay shaqada waan u simannahay caafimaadka waan u simannahay waxbarashada dhinaca kale lindiya wayota oo ah ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika ayaa sheegtay in ujeeddada kulankani uu yahay sidii ay ardayda jaamacaduhu fikrado uga dhiiban lahaayeen arrimaha la xiriira jinsiga iyo dhismaha nabadda ugu dambayntii qaar ka mida ardayda jaamacadaha magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan horumarinta nabadda iyo sinaanta jinsiga waxaa inoo dhisan ardayda soomaaliyeed baan nahay midooga midooga ardayda jaamacadaha soomaaliyeed maajiso waa lala socdaa midowga isha gudoomiye wiil baa ka ah laakiinse gender balancinga saan u fiirino ku-xigeeneygana waxaan uga dhigna gabar waa lala socdaa anagoo marka isheeg midowga ardayda jaamacadaha eega naftirkeedu waxaa isheeg waa qayb ka mid a horumarka aanu qabanay waana barnaamij maxaan ku idhaahdayo loo baahan yahay waana joogteen doonaa waxaana ballanqaadi doonaa hadduu alla karaal noqdo wixii horumar wadanka soomaaliya ku saabsan inaan guntiga u xiran doono hadduu alla karaal noqdo bilaa tawfiiq sinaanta muhiim waaye waxay muhiim u tahay noolahoo dhan ay muhiim u tahay haddaan la sinaanin maxaa la dhahaa horumar ma la gaaraayo haddii la dhaho meeshaan cid waxaa wax ka qabanaayo keliya rag le gabdhahan ma ka qabanayaan horumar ma gaari karno noloshana wax weyn ay ku yihiin dumarka saa wada ognahay waxaa loo baahan yahay inay dadka dhan ogaadaan inay maxaa la dhahaa nolosha muhiim ku yihiin dumarka waxqabadkoodana oo maxaa la dhahaa muuqdo dad badan ay og yihiin waxqabadkooda dadka yar ee aan ogeynna waxaa u sheegayaa wax badan inay dumarka qabtaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowlad goboleedka gaarisa ee waqooyi barkaaniya ayaa gaarsiisay in ka badan boqol beeraleyda gaarisa ama tooro iyo qalabka beeraha ay ku fashaan waxayna dowladdu shaacisay inay bixin doonto dhammaan daawooyinka iyo weliba beeraha kale ee abuurka u noqon kara dadka beeraleyda wariyaha v o eda maxamed faarax shir ayaa warbixinta noo soo diray gobanatore nadiif jaamac aadan oo bixinayay ku dhowaad shan iyo labaatan motor oo isku celcelis ay qaadan doonaan shan iyo labaatan gruub oo ka koobnaan doono in ka badan laba boqol oo beeraleya ayaa waxa uu noqonayaa mid dadka beeralayda ah ay marna soo dhoweeyeen marna ay culul ka muujiyeen tirada motoorada loo keenay saddex sano kadib ismaamul goboleedkani gaarisa injimaha ayaga ah waa horaan usoo ballanqaadnay dhowr beera dhowr guruba oo aan soo marnay oo waagii aan wareegi jiray aan soo maray oo aan soo ogaaday xaaladooda oo countiga oo dhanba ka kooban oo ilaa iyo shan iyo labaatan injin weeyaan baan doonaynaa inaan dadka beeraleyda gurubada oo isku dhex jiraan inaan ugu deeqno meel kasta countiga ayaan inaan gaarsiin aan doonaynaa si cadaalaan u qaybin doona insha allahu tacaala waxaa ku jira gurubaha maaragtay dumar ah kuwa youth ah mudane jaamac ayaa sheegay in dowladdiisu ay wax badan beeraleyda ka qabatay furitaanna u samaysay waddooyin shanna oo beeraha dhici doona wuxuuna sheegay in ilaa iyo iminka ay heegan u yihiin bixintaha dalaga kala duwan ee beerahaasi lagu abuuri lahaa iyo daawooyin oo ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kici doon midda kale waxaa weeyaan mardhow ayadana waxaan qaybin doonaa daawooyin fara badan waxaan qaybin doonaa siidhiska ama abuurka oo fara badan intaasba waxaan doonaynaa muddada hadda ugu dhow oo bishan gudaheeda ah ama bishka soo socda bilowgeeda inaan insha allahu aan ayagana aan beeraleyda ugu deeqno mudanaha laga soo doorto deegaanka jarajara ahna gudoomiyaha baarlamaanka beeraleyda ismaamul goboleedka gaarisa mudane cabdi dooqow ayaa waxa uu sheegay in malaayiin lacaga oo beeraleyda gaarisa county wasaaradda beeraha ay lahayd dib ay ugu noqotay waaxda kaydhaanta qaran ee dalkani kenya kenya taasoo uu ku sheegay in saameyn ay ku yeelatay kor u kaca beeraleyda gobolkani cunto xumi baa laga helaya ama cunto yari dadka annaga maxay same waxay qaataan qaxooti baan ka qaa- ahaan baan iska heen cunto relief aan ku dhibaangaran jirnay dowladda markii dhalatay maxaa lahayn millions of shillings baa imaadeen ee, dhulkii maarata dhul roobka lagu beerinaya la beeri doonaa ee, beerahan baa la weyneyn doonaa nasiib darro ee, xagga assemblyga wiigan maxaa ka jirin dood fara badan oo ku saabsan arrimaha beeraha budgetkii countiga saddexdii sano aan soo dhaafnay ilaa iyo saddex boqol oo milyan oo agargaaja loogu talagalay baa waxba lagu qabanin oo treasury ku noqotay financial eaga hadda aan ku jirno dhammaan hayo oo ka dhiman tahay laba bilood konton milyan kalexba maaratan ka isticmaalnay ama laga isticmaalay lacag ilaa lixdan milyanna way meel bay iska taallaa hadda hool looma qoondaynin gudoomiye ku-xigeenka beeraleyda iyo xoolodhaqatada dalkani kenya mudane dubbad cali camey oo khudbad halkaasi ka soo jeediyay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in beeraleyda gobolkani xaquuqda ay lahaayeen guud ahaan aan la siinin wuxuuna sheegay in ilaa iyo iminka bajedyada kala duwan ee gobolkan gaariso wajeer iyo mandheera hoos ka maray xilligii dowladda dhexe gacanta ku haysay dalkani guud ahaan wax laga soo goostayna ma jiro kanaalyihii way jabeen injimadii bay qaadeen beerihii wixii ku yaallee yar yar ahaa geedihii weynaamowgii kulli waa laxaaqay markaa dib u dhac aad u weyn ayaa beeraleyda ku dhacay waxaan kuu sheegaynaa baana gabana that one requires a heavy investment waxay u baahan tahay maalgelin xoog leh Eh, dowladdaada keli ma aha waxaan rabnaa in national government naloogu qayliyo oo program dowladda weyn iyo dowladda hoose ay iska kaashadeen in la qalqaaliyo gudoomiyaha ururka beeraleyda ah ee gaarisa county mudane xasan maxamed ayaa ka mahadceliyey tirada matoorada ah ee beeraleyda la siiyey marka waad sheegtay baana gabana inaad sidis iyo maaragtay daawooyin badan aad noo dirtay taana mahad baan maaragtay aan kugu ka- kaaga celinaynaa waxaan kaloon u baahannahay haddana wixii kale oon u baahanno ma aragtay hadda sidii aan sheegnay ama barbarooyin ha noqdo ama minister of agriculture oo maalgelin lagu sameeyo ha ahaato macalimiinta agriculture naftooda waxaan u baahannahay inaad macalimiin noola qor county ay noo qorto maxaa yeele macalimiintu way nugu yar yihiin beerihii transport hataa haday helaan haatee macalimiinta aad u yar yihiin beerana aad u badan yihiin marka county waxaan kaa codsanaynaa hata inaan macalimiin cusub oo agriculture inaan noola qoran u baahannahay xasan oo halkaasi ka hadlaya sidoo kale waxa uu sheegay in baahida beeraleydu ay tahay mid aan la soo koobi karin balse waxa uu soo qaaday in loo baahan yahay in wadooyinka loo furo loona sameeyo warshado yaryara oo kaabi karo dalagga ay beerahaasi ka soo gooyaan suuqna loo raadiyo banagafana waxaan kaloon kuu sheegi waxaa jirtaa nyaanyadii meel la geeyo inaan la'nahay warshado yar yar baa jiraan hal shay warshadoo baa jirtaa oo ireland qolada dhexe beri ay bixiyeen oo waa beri farm association ay siiyeen tiina lacag la'aan bay la taallaa oo wax maaragtay lacag geliyey maalgelin waxay u baahan tahay maalgelin bay u baahan tahay wax maalgeliye ma jiro sidaa aweed waxaan u baahannahay warshadaha ayaga tu kale iyo tu kale in ku kordhiso oo ma aragtay aad maalgelin noogu samayso warshadaha warshada aan maaragtay aan hagaajisano oo maaragtay yaanyada iyo wixii meesha kasoo cambada kasoo go-aan maaragtay warshadaha aan ku hagaajisano beeraleyda gobolkan oo dhibaatooyin kala duwan xilli walba kala kulma webiga weyn ee tana river oo mar walba soo buux dhaafiya ayaa waxay noqonayaan marna inay la daala dhacaan biyo baaxad leh halka mararka qaarna ay webiga uu guro maxamed faarax shire v o a garisa
aad buu mahadsan yahay maxamed faarax shirey haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayay waryaheena london ridwan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad kala socotaan v o a soomaali waxaana barnaamijka toddobaadkan marti ku ah guddoomiyaha hay-adda gargaarka soomaaliyeed ee alfa trust ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london daahir cali kulmiye daahir marka ugu horreysa kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ah waa mahadsantihiin v o masar ridwan waad mahadsantihiin marka ugu horreysa waxaan jecelahay bal inaad noo sharaxdo alfa trust maxay tahay ridwan alpha trust waa hay-aad u taagan dadka danyarta ah agoonta iyo maatada una shaqaysa ummadda soomaaliyeed waxyaabaha loo aas-aasay maxay tahay waxaa loo aas-aasay hay-addan waxaa waddankii hooyo laba sano ka hor waxaan gocanay dhibaatada ka jirto abaaraha biyo la-aanta dadka ay u baaba'ayaan ilaa maantada la joogo sidaas darteed ayaan u aas-aasnay hay-addan in aan waddankiinii hooyo wax u celinno dadkeena ugu haban goormaa marka la aas-aasay hay-addan hay-adda hadda waxay jirtaa sanad guridii labaad laba sanay goosay dabcan waxyaabaha hay-addiina aad sheegteen inay wax ka qabato waxaa ka mid a sidii gargaar loogu fidin lahaa dadka maatada ah oo carruurtu ay ka mid yihiin iyo sidii aad wax uga qaban lahaydeen meelaha qaarkood biyola'aantu ay ka jiraan ilaa iyo hadda waxaad ku guulaysateen ma jirtaa aad iyo aad waxyaalo badan ayaa ku guulaysanay sanadkii labaad aan tegayna waddankii hooyo waaye waxaan ka qabanay caruur badan oo agoon ah qaar baan meel ku xareynay waxaan kaloon sameynay dad dhibaataysan aan afurin siinay insha allahu tacaala haddana waxaan rabnaa wax aad u weyn inaan ka qabano caruurta marka aad eh, meesha ku xaraysaan imisay dhan yihiin maxaad soo qabateen hadda waxaan anaga ahaan aan kiib garaynay toban caruura oo aan ballan qaadnay ilaa aanti aan loon lahay inaan ka dhiibno waxbarashadooda iyo dugsiyo qur-aanka waa garta xaggee joogaan caruurtaas ayn hadda waxay joogaan gobolka een, muqdisho Een, sanadkii hadda lasoo dhaafay rabalaankii wadankii hore ayaan tagnay waxaan caruur indhaha usoo fiiqnay oo gobolada laga keenay caruur gaaraysa konton caruur ah waa ku guulaysanay Een, lacagtaas aan ku qabanay dad sadaqa la baxay aan ka aruurin sadaqada ka sokow marka cid idin caawisa ma jirta yaad ka heshaan caawimaadda Een, annaga ahaan alfa tarasta caawinaadda waxaan keenaa dadka magaca islaamka ah una badan magaca soomaalida waa gartay yaa marka kaalmadii ugu horreysa aad ka hesheen والله دتك دقن جاليدها جاليد يو كي جاليد تورونو يعني مريكان اول سومالي سويدن عرب يوروب عرب دول ماشي اي جوغان arrimaha agoontaad ii sheegtay inaad wax ka qabataan een, marka agoon intee leegaad haysaan ilaa hadda حدا والله مركن طبعا عرورة ايام مالكو حريني tobanka caruurta marka ee, ma waxaad ugu talagasheen inaad wax bartaan ilaa ay heer jaamacad inaan ka bixin ayaan rajeynayna annaga ajendaha noo degan inaan ka dhigno xaafid alqur-aan inaan jaamacad ilaa aan ka bixin wixii awoodeynaa inaan u qabanno sanadkaana waxaan rabnaa tirada inaan kordhino muxuu yahay marka qorshihiina dabcan toban ilmo ah aad bay u kooban yihiin inkastoo aad hadda uun bilow tihiin laakiin maxaad rajaynaysaan ilaa intee ilma ah ayaad doonaysaan inaad caawisaan والله anaga ajendaheena most of the somali meesha aan wax le gobolada qaar inaan ka qaadano labaatan cunug toban cunug alfa sarasa ay ballan qaada marka anaga aan wax ballan qaadayno waxaan rabnaa cunugaas ilaa heer jaamacad haddii naftii ay nagu jirto inaan gaarsiin cid marka aad een, kaashataan oo hay-ada kale oo aad wada shaqaysaan ma jirtaa may meelo kale daqli nagama soo galo waxay naga soo galaan dadkeena walaalaheena soomaalida waxayna kulamada aad qabanaysaan maalmahan waxaa ka mid ah mid aad sheegteen inaad arrimaha abaaraha ee dalka ka jira aad lacago ugu aruurinaysaan muxuu yahay marka qorshaha ilaa iyo hadda aad ugu talagasheen inaad uga qayb qaadataan abaaraha ka jira soomaaliya Een, waa waa dareemi karnaa qof walba soomaaliya in wadankii abaaro aad u weyn ay kusoo habsadeen laakiin ilaahay mahaddiis annaga joogno iyo qofka dad kastoo soomaali ah waa awoodnaa inaan wax u qabano dal shishe- dad shisheeye inaan wax ka sugno ma ahan annaga waxaan samaynaa een, program hab- een, yarkii mar dhaco aan ugu deeqno dadka dhibaatay kale waxaan qabnaa xaflad aad u weyn waxaa kasoo qaybgelayo sideed boqol oo qafood ku dhawaad waxaan rabnaa meeshaas in aan habeenkaas aan ka falanqeyno dadkeena walaalaheena waxaan u qaban karno aan garab istaagno hay-adda alfa taraste annagoo aanan jecelnahay in aan tagno wadanka meesha dhibka uu taagan yahay marka Te- marka jaaliyadda een, soomaalida ee dalkan britain ayaan u gartay inaad inta badan ka sugtaan caawimaadda iyo waxa aad doonaysaan inaad ku kaalmaysaan dadka soomaaliyeed jaalida ka sugeyna wax walba jaalida uga fadhina insha allah jaalida waa dad caaboon rabaan wadankooda inay u qabtaan waa dad u taagan alfa taras inay taageeraan hore u taageeran waxa aan sameynay labadii sano waa dadkii nala soo garab istaagay arrinta ku saabsan inaad eh, samaysaan ceelal qorshaha midii ku jirtaa maadaama biyola-aanta Besiye, aad sheegteen aad- inaad wax ka aad qabanaysaan iyo aad aad iyo aad meel fiican haa waaye su-aal muhiim ayaa i weydiisay annaga targetkeenu wuu yahay inaan ceelal wax ka qooto kee problemka jiro waa waxaa ceeb nagu ah marnaba aan la qaadan karin wax laga cishooda ah hooyo soomaaliya cunugeedii iyo inay biilaan u dhintaan marka taas aad bay noo diirisay anigoo ku hadlaya magaca alfatrasta guddoomiyaheeda qof walba oo muwaadina waa ku khasbannahay waa wax annaga waajibna saaran aan ku khasbannahay inaan gacan ka geysto taas insha allahu tacaala waa ku guulaysanayna hadduu alla idmo tan culeyskaan saarayna waa taas tan maanta dhibka waddanka ka jiro noo muuqata t v daan ka arkaynana waa hooyo soomaaliya iyo caruurteeda iyo xoolihii ay haysatay in ay biilaan u dhi- u dhintaan waa gartay marka een, ilaa iyo hadda eh, meelaha aad ka howlgashaan marka la eego dalkan britain ma london oo keliya mise gobolladana waxaad isku daydaan inaad gaadhaan oo aad dadka soomaalida ku wacyigelisaan ama aad kala hadashaan inay gacan ka geystaan Ay ka een, shaqada aad wadaan aad iyo aad meelo badan ayaan last year waxaan kaga bilaabnay markaan soomaaliya kasoo laabtay ka london maalin baan jooga waxaan u gudbay magaalada toronto jaalida torontan waxaan kula kulmay dadkii waxgaradka ahaa iyo qolo dad badan oo maraykanka ka yimid oo aan u sheegay programkan ayagana waxay dhaheen waa ku gar taaganahay ayagana waa kiirgelinaynaa sweden sidoo kale waa kiirgelinaynaa all around the world meelo badan baan ka dhiga xubno badan ka samayn doonaa insha allah this year ku dhawaaqi doonaa si wadankii hooyo anagoo all one ee meel kasta aan wax ugu qaban marka la eego britain dabcan soomaalidu kuma noola oo keliya london qorshaha midii ku jira inaad gobolladana aad tagtaan oo aad kala hadashaan dadku inay idin caawiyaan waa already last bishii hore ayaan tagnay gobolada bristol aan tagnay birmingham aan tagnay manchester aan laga sugaa waa wargelinay dadka badankood alpha trust waxay noo ballan qaadeen inay memberka yihiin oan taleefon ku xiriirnay qaarkoodna waa u tagnay birmingham waa tagnay lafsal waa tagnay dabcan lacagaha aad rajaynaysaan in eh, kulamada noocan oo kalea ay ka soo xaroodaan maxay dhan yihiin wallahi lacag marba sii waayo ma qiyaasi karno lama ogaan karno laakiin wi- wi- lacag aad u- yani iska wax lagu qaban karo iyaan filinayna insha allah this year last year lacag fiicanaa helnay En dad dad badanaa noo yimid insha allah this yearna waa sidoo kale intii in- in ka badanaa filinaynaa marka alxamdulilah lacagahaas dadka soomaaliya wax badan baa loogu qaban karaa marka annaga waajibkeedana saaran inaan soomba dhigno habeen dambe xafladda aan qabno waxay ku salaysan tahay sanadkii hore lacagtii aan qaadnay waxqabadkeedii iyadoo video aan rabnaa iyo budgetkii kusoo baxay inaan habeen dambe kusoomba dhigno dad mutadawiciina ayaad sheegtay inay mararka qaarkood idinka taageeraan arrimaha dhaqaalaha Eh, ma jiraan hay-adaha gargaarka inaad eh, kala hadasheen laftirkooda inaad maaragtay eh, kala hadashaan dhibaatooyinkan iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen mise waxaad ku kooban tihiin soomaalida oo keliya may waa jirtaa hay-adaha qaar hay-ad ma rabno anaga hay-adaha most of them waa aragta waxaa laga sugaa waqti badan waa ma rabna in markino fel iyo gaaweet loo galo dadkii soomaalida markino loo dugsa tago soomaalida ayaa ka saari karta dhibka maanta jira soomaalida soomaalida qurbaha joogta tiraday ka bateen hay-adaha wax soo gaaro waa aragtay co- commission wax walba laga jarana marka anaga taas waa in loo cuntin weyda soomaalidaan rabnaa inaan culays ku saarno marka hore dadka soomaalida ah ee ama ganacsatada ah ama sharikadaha waaweyn laftirkooda ma la hadasheen oo ma la kulanteen xiriir wuu jiraa qaar aan aan wada hadalnay wuu jiraa ayagana akhbaara ka sugayna si ayaga markin waxay gacan ka geysan karaan ayagana ay ay gacan nooga geystaan laakiin ilaa hadda ma jiro wax fundin aan ka helnay maxaa idii diidan marka inaad la hadashaan oo aada la kulantaan waxaan bilownay goordhow ayaan bilownay n ayagana waa ka war sugayna insha allahu tacaala this year markin inay gacan ka geystaan laakiin annaga kalsooni waxaana gashay m- around the world soomaali badan ayaa ku nool soomaali ayaa wax qaban kara marka hore ma rabna gacan shisheeye inaan hoostaag in aan ka gudubnaa rabnaa ajandahaas anaga qurbaha wax ku baranay qurbaa waqti badan joognay waa ka gudbi karnaa annaga arrinkaas annaga ku hadlaya magaca alfatratu guddoomiyaheeda aad iyo aaday u fududahay dad shisheeye in wax laga sugo dadka wax haysta waa soomaalida dadka da wax caawini karna waa soomaalida dadka damiir karna waa soomaalida dadka shisheeye ma gocanaya ninka soomaaliga muwaadinka wuxuu gocanaya ma gocanaya asaga ka sokow qurbaha dad badan oo soomaaliyeed oo gudaha ku noolaa laga yaabaa in ilaahay wax uu siiyey kuwaas laftirkooda m- ma la hadasheen oo ma la maaragta ma kala hadasheen arrimahan insha allah ilaa qaarkood su-aal fiican ayaa weydiisay Een, way jirtaa een, waxaa jira dad business ayaan la hadalnay last year dubay degan waxay noo balan qaadeen in ay ayagana ay martigeli doonaan ayagana ay gacan fiican naga siin doonaan waxaa nala kaloo nala soo xiriiray dad degan tanzania ma raba inaan magacooda ka hor dhaco ayagana radio ee soomaalida inay wax u qabtaan waxaa laga yaabaa in hay-ado fara badan oo eh, kookooban sidii noo kale oo cusub oo soomaaliyeed inay doonayaan inay inay dalkii iyo dadkii wax u qabtaan marka ma isleedahay inaad iskaashataan laftirkeeda waa arrin loo baahan yahay aad iyo aad aad iyo aad aniga ku faraxsanaa qof walba inaan kaashano ama leader ha noo noqdo annaga waa ku daba feelaynaa mar kasto haddii qab soomaaliya wax loo qabanayo hay-ad walba meeshan way noo imaan kartaa magaca soomaalida inaan wax ku qabno annaga ay sharaf noo tahay diyaaraan u nahay taas aad iyo aad baa u mahadsan tahay intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti ku ahaa guddoomiyaha hay-adda alfa trust ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london daahir cali kulmiya inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america haataana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii caweyska washington waxaa inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan cuud
Hase iga dardaarana ayaan ku hor wacan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa ragga geniga haysto qurbaha ku gaamuray gaarsiiya fariimaha gabalka yuusa kaa dhicin haddaad gaari weydaan ama aad galabta diidaan gabdha siiriyaan iyo hinday guursan doonaan gooraana tala hayn ciyaankiina kaa tegay gabaahiir adoo yaal hadhow gacalle hay odhan waa qayb kale oo aad u xiiso badan oo ka mid a sheekada gobaad oo ay weli raggii guur ku qancin la' yihiin gobaad anaa lacag haysta iyo anaa ku dhaqi kara ayay raggii la hortaagan yihiin gobaad waxaan kaloo idiin hayaa wiil curyaan ah oo ay riyaha xaafadaha daaqaya ka yaaci jireen marka uu ag marayo oo markii dambe u helay xal aanay uga didin qaybta u dambaysa ee barnaamijkana waxaan idinku maqashiin doonaa baad ibraahin hees guuqaad ayaa igu wareysoon garaacay iminkana waxoogu ka garaacayaa
waa fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo caawa marti ku ah barnaamijka caweyska washington oo caawayo caweyska aan ku bilaabo sheekada gobaad oo xiisaheeda uu isa soo tarayo waxaa sheekadu ay ka dhammaan laadahay odayaal ku guubaabinaya gobaad in aan loo dhaamin guurka odayaasha gaar ahaan kuwa qurbaha jooga ee weliba xogaaga lacagta ahna jeebka ku haysta ismaaciil xuseen farajar ayaa sheekada garwadeen ka ah ee aan bal wada dhegaysanno halka ay wax marayaan
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee silsiladdii gobaad toddobaadyadan waxaa maansooyin badani ku socdeen yaxye yeebaash lagu halqabsay talooyin la sii ama qaarkood canaan u soo jeediyey qaar ka mid a hal abuurrada ka qaybgelayay silsiladdan gobaad haatan yaxye laftiisa ayaa soo hadlay talow muxuu yidhi wuxuu maansadan kaga hadlayaa arrimaha lagu dhaliilay iyo weliba go'aankiisu halka uu yaallo maansadu gasiin iyo gumuc iyo rasaas iyo nimbe waagadii iyo tabta uu u galo oo anse way gubtahanyada marka aan galiiliyada la gamaara ciilkee tabashadu igoysaan ku ganaa fallaadhaha gabayadu rideeyaan shalay baan gallaydhow gobaadaan jeclaa iyo gaari dumar u heesoo markii aan hangaaxdiyo dibna goohay weedhuhu gilgileen dareenkan annagu waxay baaqee gebi iyo sidii aan cidla jiifo geliyaad sawdaad isoo galay ima qaadin gebigay geestaanka awd iyo ka gufee yidhaahdaba sow duulgu tiriyo geeraarka mariya hadba gacan ma jebiyaan markaan guura guuraha hadba meel ka guureen goob kale u sahan tago yay dib u galgaashaan gurigaan xamaantiyo gogoshii kasoo furay heedhaha gobaadani sow maaha gabadhii anigoo galbuuxiyo guryasama u dadab dhigay axdigaan la galay iyo ballantii margoysee iga raacday gini iyo baasaboor galbeed iyo nin gariiga weheshada mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen heedhaha gobaadani anoo yaaban garashada warwar diiday gama oo gelin dhuunta oon iyo wax gasiina maalmaba sow maaha gabadhaad warka iigu geliseen inay dhaaftay geyigoo saxaraha guntiisiyo meel baas go'doon iyo geesaas ku joogto marra aad u garateen inay gaadhay yurub iyo jarmal iyo galbeedkaas mise waa gobaad kale tanaad goobta keenteen gunta iyo balsheekada maraan soo gunaanado war gabaabsi joogiyo garta aan ma soo xidho hadday dhooftay gabadhaan guuleedow jeclaan jiray ninna uu la aqalgalay gayaankani hargeysiya ii jooga geyigaan mid kaloo gadeeda ah ka dhex goobi maantee iga daaya gocashada hadalka yaxye yeebaash wuu cad yahay toddobaadyadan hablihii waxaad mooddaa in ay galeen difaac adag oo ka dhan ah odayaasha haatanse dalka maraykanka waxaa mar kale ka soo rogaal celiyey faarax maxamuud axmed oo ku magac dheer seiflabood gabdhayo war ma haysaan giraanta wareegto wakhtigu waa isgurayaa googa eeda lacagtiiyo ninkii geni haystaa talin xilligii gammaan iyo ninkii geenya haystayo lagu faani jiray geel laga gudubiyey waa hore maraakiibta gooshtaiyo gawaaraan ku soconnaa waxaan gaaray meel sare gadaal aanu noqoniyo goolaaftankan iyo hablow guuxa joojiya ragga gudaha joogiyo yurub garab hasiinina gabadhaan jeclayn iyo gobaad baa ku xirantoo u gargaari waaye ragga geniga haysta oo anigiiyo gadayda ah ganacsade maraykan ah washington ka guursada nimay gacanta buuxda ah ee gaajo kaa difaacay anigana gayaankii afar gogosha ii dhiga gabdhow ii diyaariya gugayguna ma weyne qurbaha ay gaasiray da-dii aan kusoo galay hee lixdankii baan gaw iri weli gaban yar baan ahay haddaan guur usoo kacay guudkan ciroobiya garka waan madoobeyn bidaartan gafsaysana gabal koofiyaan xiran dhabarkan garoolmiya xubnahaan isgurayana waxaan geynayaa jim gaashaan la sare iyo waxaan ahay nin gaamuray googa eeda lacagtiiyo geni waa iska haystaa habda gobolkaa doontaan guri kaaga dhigaya gawaarida u dambaysa ee gaadiid casriyahan guudka kaaga xiraya gaaf baa laguu tumi wiilgee la joogay ee gaban ari la raacshiya maxaa gaajo kuu diray gaalkacyo garoowe iyo boosaasiyo gunkeedaas gabilay iyo hawd iyo gosha reer kismaayo gede iyo afmadow iyo gallinsoor hobiyo golol guriceel maxaa yaal taladaa guracan iyo go-aankii ka laabto ragga geniga haysto qurbaha ku gaamira gaarsiiya fariimaha gabalku yuusa kaa dhicin haddaad gaari weydaan amaad galabta diidaan gabdho siiriyaan iyo hinday guursan doonaan gooraana tala hayn miyaankiina kaa tegay gabaahiir adoo yaal hadhow gacalle hayoran talow habluhu maxay ka odhanayaan daandaansiga hal abuurkan ku sugan dalka maraykanka uu soo jeediyey waa tan laki aadan yuusuf oo ku sugan magaalada hargeysa ragga golaha yimi iyo darka loo gurdamayo gaban guriga joogiyo oday goosh caddaa iyo kuwa gacan ku saydhee dalka gudaha yaalaba ayagoon gobaaday guddigooda ogsoonayn halkuu guula kuu qoray iyo kaad gobaaday guri aada tegaysa gubaradaada loo qoray inay kugu dul goohaan adna aada gar adag iyo godob aada u haysaa garaadkayga waagida geda kale waxay tahay ninka ganay gabdhaha ayaa godob hore u sheegtee ee duulgas badan iyo wax magarato baas iyo gowrgowr ku sheegow adigoo garaadiyo caqligaagu uu gurin gadaal hooy usoo noqo ganafkaadna saartiya magaynay hanagu darin gandaloolo aan harin aan soo gunaanado golahana baneeye waxaan gaaf markaygiyo hadalka u ku dhahayaa ragga gudaha joogaa isku garasho maaho qaar baa gobiyo dhalanka caloy uqa- u gaaro garanaya xeerkii xuquuqdayda gaarkaa ninka geniga haystee geyi kale ka yimi iyo oday gursanaya geesigan gobaaday kalayaa guyaalaan haddaan geeray ii iman boqor geel horweyliyo cari gaabanaa iyo faras gaardiya iyo gurye sama ku nool baan garabkiisa joogiyo gungumiya abees iyo halaq kawsaweyn iyo aar soo gurxamayay rag wada gudmaahe gobaaday hagaasiri aniguna go-aankay kama guuri doono miro gacanta ii yaal kuwa saaran geedi dheer kuma soo gediyaya ragad gudaha joogaan geesi wiil ka baadhane haygeyn dhul dheer iyo meel aanan garanayn ka u guuray iga daah walagooyo saahan dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkan oo dhammaystiran aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo inta ka horaysana waxaan dib idinku celinayaa caashe ibraahin aadan caashe cuud oo inoo sii wada barnaamijkii caweyska washington waa tahay aad ayaad umahadsan tahay ismaaciil wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa la soo xiriiray barnaamijkan caweyska washington wiilkan waxaa lagu magacaabaa cabdi mooge yaasiin waxa uu ii sheegay inuu aad u jeclaan lahaa inuu barnaamijka caweyska washington la wadaago sheeko xiise leh oo isaga qabsatay markuu qadar iiga sheekeeyey sheekada ayaan si weyn u jeclaystay bal adinkana dhankiina ila dhegeysta waxa weeyaan magacayga waxaa la yidhahdaa cabdi mooge yaasiin waxaan joogay magaalooyinka soomaaliya mid kamid ah dabadeeto waxaa dhacday de nin naafa ayaan ahaa dabadeeto gacayl baan de inan la qaaday inanti waxay igu tiri guriga igu kaalay gurigii markii aan igu tegey aan gurigii u dhowahay riyi baa iga diray oo de ninkan gurguurinaya curyaankaa gurguurinaya riyiba bistaa guro ka guuriyey riyuhu xaggee ka yimaadeen riyu waxa weeyaan waa kuwan joogaa dee hordaaqaad magaalooyinka way joogaan moogtay soomaaliya xaafadahay de ayay hortooda wixii ay daadiyaan bay cunaan ma garanaysaa aad iyo aad aad iyo aad haa dabadeeto de marka aniguna waa nin dee soo sheeko tegay baan ahay oo cadar isku soo buufiyey oo dee dharkii soo xidho quruxda badnaa dabadeeto markii ay iga dideen ayaan waxaa dhacday de inaan qajilay oo dee jacaylkii aan u socday riyihii baa dee bahal bay moodeen sidee ku sidee ku dareenta inay bahal ku moodeen amay iskood u carareen oo kaaga baqeen oo qof walba sidaa uga baqi lahaayeen maya mar walba qofkan gurguurinaya horena way igu dhacday way iga way iga didi jireen de dadka kale jacaylkan hayayban ayaan u diiday de inay iga didaan magaranaysaa dabeeto waan ku aqaanay markaa inay iga didaan riyo magaranaysaa haye horaaba isku taqiineen horen isu naqaanay inay iga didaan markan gurguurto baaskiiladna maan wadan jirin haye marka waxay islahaayeen qofkan hoosta idinka soo gelaya muxuu yahay malaha ha waa bahal baynu ii haysteen oo de waxaan gurguurinaya dee hardafaya bay ahaayeen magaranaysaa waa garta haye dabeeto waan qajilay oo adigu marka maarata qofku qajilo waxaa la yidhaahdaa tallaabadaa ka xumaatay aniga waxaa iga xumaatay gurguuradkiibaa iga xumaaday oo boor iyo balaayi iyo kisiiga isku kiciyey haye
adigu markii aan gurigii gaadhay ayaa badanaa dumarka soomaaliyeed markay shaqada guryaha dhameeyaan waxay usoo baxaan casarkii kaabadaha hortooda ay kambadha dhigtaan dabeeto hablihii dumarkii baa igu yiri waar alla inankan walaalo riyi baa ka jidee aan ka celino riyaha haye
inantii aan u socday gurigoodii aan u socday oo iyaduna dee iga qajilaysay in dee adigu ninka naafada ah dee sheekadiisa intaanay hawsha dhammaan la ogaado ayaa walaasheed baa ku jirtay oo iga qarinaysay dabeeto markii aan usoo dhawaaday bay yidhaahdeen alla kiciy waa iga celiyeen jujujuju markay iga eriyeen ayay intii intay sidii wax riyaa kicinayay intay soo baxday bay igu tiri war waan la fahmeeye dib iiga noqo maalin kale aan ka dhigane waa gartay in laysku kiin ogaaday yaro dhibsanaysay taasay dhigsanaysay waa gartay adigu maalintii anigoo cadhaysan oo dee janiskaas laha ka faa'iidayso janiskiina iga xumaaday riyana iga xumeeyeen baan iska noqday haye markii aan iska noqday baan muddo adigu gurigii joogay gurigaygii maalin maalmaha kamidan gurigii kasoo baxay gurigaygii waa gartay riyihii baa sidii oo kale way iga dideen haddana haye waxayba noqdeenba laf dhuunta kuu taagan laf dhunta ii taagan bay noqdeen dabeeto waxaan caasay sameeyey war niyo bal xaaladan marxaladan sideed igu gudbisaaban ayaan dee niyadeeda ku qabsaday ma garanaysa haye
adigu maalin maalmaha kamidan riyihii ba inta iga dideen ban waan hadlay oo hadal baan hadlay
haye dabeeto riyihii way iska waxay yidhahan war wuxuu waa bilaadan maayo maaha bahale waxaan gurguurinaya way iska cuneen wuxoodii bay iska cuneen way iska daaqeen ma garanaysaa haye daaqsinkoodii ba iska sii wateen haa haye dabeeto waxaan ogaaday markaa in xalkii uu noqday in markay riyuhu iga didaan inaan hadlo haye inantii baan dib igula hadlay telefoon baan ku iri naawaantan ku imanaya waxay igu tiri waa riyihii baa kaa didi doona iska jooga waxaan ku iri naa riyina iga didi maayaan xalkoodii baan helaye haa waan ku imanaya waa gartay dabeeto inantii xaggoodii baan u kacay gurigoodii baan u tegay markan usoo jiro in yar usoo jiro riyihii agtooda daaqaya haddana iga dideen haye
waa aniga yidhi war niyo waa kuwii maalintii kaadidee cad hadashay hadal haye
waan hadlay heestoo markaa qaaday haye
heestian qaaday waxay ahayd heestay ahayd cabdobaris samadkii markasee ka baralay kaftalay isla beegsado ma baraarugtaay aduu heestaasan qaaday ma garanaysa haye khadra daahir gadrada her heesteedii baan qaaday waa gartay riyihii waxay yidhahan war waa bilaadan oo way iska daaqeen oo waan iska ag maray haye dabeeto gurigii baan galay inantii iyo sacaylkeydii iyo de hawshaydii baanu gallay haye dabeeto waxaan ogaaday qof waloo curyaaniba markuu guurguurinayo uu riye ag maraayo waa inuu hadlo amba u heeso si aanay uga didin haye marka maalin walba markaad ag marayso ma heestaas khadra daahir waad ku celcelin jirtay mise marba mid baad qaadi jirtay maya mar walba ribe ri- riyuhu ag maraa amba waxaan sameeyaa hees qad- heestaa qadrada hees baan qaadaa ilaan keligaa iskama daldalmi kartid oo ma hadli kartid waa inaad wax keligaa sheegtaa mid ha waa inaad wax qaadaa magarasa heestaas markaa qaadaa mar walba ridi iga hortimaadaba maxaad maxaa heestaa ku xulatay heestaas waxaa tii igu horreysay maalintii igu horreysay aan iskaga badbaaday riyaha haye dabeete waxay noqotay halhays bay noqotay mar aan riyo iga soo horbaxaanba inaan heestaa qaadar qatar daahir haye bal qayb kale naga maqashiy haddaad xusuusan karto heestaas khadra daahir waxay ahayd een, allahuma salli calaa maxamed cabdobari samadkii markasee ka baralay kabtan la isla beegsado ma baraarugtaay boholyo nooyda waa inta kale daa iigu dar adigu inta kale iigu dar iigu dar baxnaanaada siday tahay tahay miyaad welibastaa tahay allahay allahay ku sama bixi dabeete sama bixi wuxuu noqday wadariyiiban ka samata haye baxay ood ka samata baxda waa tahay aad baad mahadsan tahay cabdiin aad sheekadaas xiisaha leh Waaya, aad barnaamijka caawa, caweyska waaya.
washington aad la wadaagto waana ku soo dhawaynaynaa waayo waayo caasho waayo aad baad mahadsantahay babay weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan dhegeystayaal aan kusoo xirayo barnaamijka caweyska washington ee caawana waa waraysi aanu la yeelanay fanaanka cabdirasaaq baadil ibraahim oo ka mid ah fanaaniinta xagga garaacista kabanka ku caanka ah cabdirasaaq muddo ayuu qurbaha ku noolaa haddase waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho wariyaheenna muqdisho axmed xasan colaad ayaa waraysi kula yeeshay magaalada Eh, cabdirasaaq kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington waan salaamayaa n shaqaalaha iyo dee maaragtay adigaba iyo dee inta soomaalida dhegaysanaysaba horta salaam baan idin salaamayaa kadib markaan u dhaadhaco xagga fankeyga waxaan fanka kusoo biiray anigoo ubaxa kacaanka ayaan fan ka biloobay ubaxa kacaanka gobolka hiiraan todobaatan iyo saddexdii todobaatan iyo magaranaysaa afartii meelaha anigoo isla ubaxii ah ayaan fursad waxaan helay in aan muusig barto oo kuleej aan ku xaroodo aan ka soo baxo oo isla hiiraana may aan xamar imaado xamar aa usoo wareegtay aan xamar usoo wareego magarat sidii baan buutishin kusoo baxay toddobaatan iyo sagaalkiina anigoo inin yar ah oo aad maga- magaranaysaa ilaa isho iyo toban jir ah ayaa dee magaranaysaa hoballadoo beri i qaadan fanka meeshaasaan kasoo bilaabo Marka- ubax baan kasoo bilaabo marka xilligaasaa kusoo biirtay howlada waa beri hoballadoo beri xilligaasaan kusoo bilaabo sagaal toddobaatan iyo sagaalkii toddobaatan iyo sagaalkii marka maxaa ku bilowda fanka marka waxaan ku bilaabay musishin baan ahaa en, eh, waxaan tumayay markaa daraamka ama loo yaqaan bateriga qaarna u yaqaanaan jaaska ee la tumo ayaan howlada beri igu qaadatay riwaayaddii igu horeysan riwaayad aan ka garaacana waxay ahayd riwaayad la yidhaahdo xuriya nin geeya ayaa guursada oo saado cali ay ka atiijiye ahayd maxamed maxamed kuulic uu ku jiray fanaaniin badan oo dee howlada beri ay ka mid aheen waa la yaqiin riwaayadda sangu baan sameeyey
waa riwaayaddii kugu horreysay oo aan garaaco haa
Een, marka dhinaca een, fanka waxaa ii sheegtay inaad dhinaca muusigada oo kale aad kusoo gashay qaabkee marka muusigada macnaha tacliim ahaan baa usoo qaadatay qaabkee ula qabsatay waa runta muusiga laftiisa tacliin ahaan baa loo soo bartaa tacliin ahaan baan usoo bartay marka en, muusigana wuu badan yahay laakiin aniga markayga horeba waxaan kusoo baxay daraamka kadib markaan hobalada beri galay ayaan kabaniista noqday oo kabanka iska bartay oo aan muusigyo kalena garaacaya inkastoo hadda organkana aan garaacayo kabanka garaacayo beyska garaacayo oo waxyaabihii kale dee inan yar baan ahaa mogtaa oo muusiga la baryo oo dee magaranaysaa maskaxdiisan furan tahay waxaa la afuufo turumbada la yidhahdo baana baran laakiin inta kale waan garaacayaa markii dambena anoo habalada beri ah muusishin u ah habalada beri daraamiisiya qarankana ah afar boqol oo ruuxna u garaaco octoobarta iyo luuliyada magaranaysaa ayaa haddana kabankii bartay kabankana wuxuu iska ahaa dee magaranaysaa qaaciyada iyo fadhiyada iyo waxyaaba ceenka ah markaan riwaadaha la dhigayn ka- kaasaa ii labeeyo Aye. Een, markii laga hadlayo kale een, fanka ee famil ahaan reer baadil oo kale adiga keliya kuma ahayn qoyskoo dhan aa fan ka samaysnaa miya Horta waa runta weeyaan oo horta qoyska aabbaha anaga dhaantada horta ciyaari jiray berigii hore dee marka internetna saddex baynu nahay Ca- ibraahim baadil cabdi baadil iyo cabdisaaq baadil laba waa heesaa anna musishin baan noqday niman meel buu ka soo galay runtii cid cid ogeyd ma jirin wixiina hidiyi dhaqan baan u malaynaya inay no- noo ahayd cabdirasaaq maadaama fanka Een, marka een, cabdirasaaq heestii kugu horreyso garaacdo maxay ahayd ma jaceylay ahayd ma wadaniyay ahayd maxaad ku bilowday oo aan kaban ku garaaco kaban ku garaacday horta heestii weysa oo kaban ku garaaco walaalkay baan u garaacay waxaa la dhahayay fallaariihii jacaylka ah igu farayaysto fikri u abuuree ma igu filan tahay oo uu qaado alfanaan cabdi cabdi baadil ibraahim walaalkaa walaalkay uu qaado oo kabankii muusiga berigi hore anaan kaga horreeyey inkastoo marka aniga aan baray kadib isaga ninka iga laacibsaya u malaynaya uu xagga magaranaysaa oo fanka kaga horumaray heesaa Aa, inkastoo fankii aan kaga horreeyey isaga daad uga weynaa laakiin xagga fanka anaan kaga weyn oo isaga imtixaan ka qaadayba magaranaysaa waana heesaa waa cabdi baadil ibraahim hees uu qaado ayaa igu horreysoo garaacay iminkana aan waxoogo ka garaacaya Thank you.
heestu waxaan ka dareemayaa inay ahayd hees jacayla yaa iska lahaa midhaha iyo laxanka iyo heestan waxaa qaaday cabdi baadil eryadan isagaa lahaa heestana waa hees soo baxday ilaa iyo magaranaysaa sideetimadii xilligaas soo baxda ayay soo baxda haa marka hees jacayla waa hees hees jacayl oo waxaa weyn hees nin baa wuxuu ku qaldamayaa naag la qabo jacaylka meel buu galaa indhama laha waa mid laga laga yaaban yahay adduun ka yaaban yahay wey nin baa wuxuu jeclaysanayaa naag la qabo markuu jeclaado kadib buu ogaanayaa la qabo markaa wuxuu leeyahay falaadhihii jec waa mar dee jacaylkii ku ballaartay falaadhihii jacaylkaa igu fadhiisto fahmadii hadba saas lumiye wax ma igu filantuu leeyahay marka cabdiyaa iska lahaa cabdi baa iskale oo qaado markaa taasaa igu weliso heesaan garaaco oo garaacdo haa ama u garaaco maxaa kugu xiga marka waxaa heese badan baa igu xigo oo aan u garaacay fanaaniin badan oo hablada beri ah inkastoo kabaniisyaasha iska badnaayeen waxaa ka mida shankaroo baa ka mida magool baa ka mida saado calaa ka mida way badan yihiin hoblada beriamaba tirin kara lakin way badan yihiin Waa- waa hobolladii ee, waa beri ee, si- sida fiican loo yaqiin sida fiican loo yihiin sida qijafooda iyo koleentaan u garaacay magaranaysaa milaane iyo dee waan u garaacay xataa bashiir odageeda allahu naxariista bashiir ibraahim
Een, heestii kugu xigtay yaa lahaa marka ood garaacdo
heese badan baa ku xigi laakiin mid ka mid un baan kasoo qabanina haddana dee Haye.
waxuu casaado casirtaay cadeeduna eegiisi baa tahay eegiisi baa tahay waxuu casaado casir tahay cadeeduna Caafimaad ku noolo badda ciifadeediyo ceelaaya kula taga bad cirifyadeediyo yaa banaadi kula taga bad cirifyadeediyo yaa dhagax buu kula taga
waa tahay cabdirasaaq baadil ayuu ahaa oo ugu dambeeyey barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington wuxuuna marti u ahaa caasha ibraahim aadan caasha cuud oo inala socodsiineysay barnaamijkaasi caweyska washington aan dhehe idaacaddayadiina intaasay ku dhan tahay waa anigoo haaruun macruufa iyo maxamed cabdi xasan sandheer oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.